magaalada dhuusamareeb ayaa waxaa laga daafuray kulan looga hadlayay horumarinta tillaabooyinka la qabsiga isbeddelka cimilada waxaana kulanka kasoo qaybgalay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada galmudug qaar ka mid ah wasaaradaha galmudug iyo hay-adaha ka shaqeeya galmudug iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka iskudubaha galmudug ee mashruuca qaran ee isbeddelka cimilada maxamed yuusuf cali ayaa waxa uu faahfaahin ka bixi waxyaabihii uu ku saabsanaa kulanka waxa uu ku saabsan yahay brograamkan maanta waa kulan lagu falanqeynayo kala horumarinta la qabsiga isbeddelka cimilada sektarada galmudug ee ka nugushahay la rabo in wax laga qabto in loo sameeyo wax la yidhaahdo priority yaa mudnaan leh yaasan mudnaan lahayn wuxuu daba socdaa kulankan vulnerability assessmentigii ama heerkii unugulaanshiyaha ee la sameeyey bishii january ayuu daba socdaa mid ka mid ah haweenka ka soo qaybgalay oo ka socotay wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa soo dhaweysay in tobabar noocan oo kale ahi ee laga qabto deegaanka si markaasi bulshada ay u fahmaan la qabsiga isbeddelka cimilada in intaa in ka badan training intaa ka badan loo sii qabto oo maxaa la yidhaahdaa aan wax badan ka fahnan oo u baahanaa deegaankeena cimiladiisa waxbarasha hadday tahay wax walba everything waxaan aada ugu sii faraxsannahay in laga hadlaayo daadadkii oo kaleeto isbeddelka cimilada hadday daadad ahaan lahayd hadday ahaan lahayd abaarihii galmudugna meelahaas aad maxaa la yidhaha fanability uga tahay